wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa sheegay inuu isagu dhisayo golo deegaan oo ay yeelato magaalada balcad waxaase ka hor yimid wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle wasiir bulle ayaa ka mid ah kuwa ka hor yimid qaraarkaas wuxuuna sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle aanu xaq u lahayn arrintaasi waa kan bulli oo arrimahan ka hadlaya isagoona caadle ku eedeeyey musuqmaasuq uu ka mid yahay ee xasho inuu cadaawad dhex dhigo ee qorana yidhaahdo waxaan ku siiyey toban xibnood intii ka soo hirtana tobanaan siiyey yidhaahdo waa ayaan darro waxaan leenahay wasiir waxaan leenahay wasiir wasiir waxaan leenahay allah kaa cafiyo degmada balcad waxaa degan jilac iyo jareer waxay leeyihiin akhyaar wax u qaybiso waxay leeyihiin xildhibaana ka soo jeeda deegaanka waxaan leenahay saaxiibkay haddii aa fudayd ku galay kusoo laabo wadada seedka kusoo laabo baabuurka tooseedka ka bax waa lagu soo celiyaaye hadda kusoo laabaan leenahay seedka haddaba isqabqabsi xooggan ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa gudaha maamulka isku magacaabay hirshabelle iyada oo dhisidda golahan uu in muddo ah soo taagnaa ayaa waxaa dhanka kale jira khilaaf xagga dhismaha golaha deegaanka ah oo badi ay ka soo horjeesteen waxgaradka iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi waxayna u sababeeyeen in amni darro ay ka jirto gobolka islamarkaana aysan xilligan ku habboonayn in la dhiso golo deegaan